soo dhawow ugu horeyn magacaada iyo halkaad joogto noogu bilow meesha aan joogo balow waayo magacaada cabdirasaaq aadan waayo waan gartay cabdirasaaq balow say wax uga dhacen balow se waxa ugu dhaceen horta qoladan oo murtadiinta iyo al-shabaaba saaka isu dagaashay waaya beriday isu dagaaleen berigii dagaalkii kadib markii oo iyaga hoogaan laga tambeeyay ah, dadkan isu soo baxeen ka bacdi hoobiyay kasoo garaaceen balow oo masmaatadii deganeed guryihii hoobiya isugu soo dhacdeen imise hoobiya ayaa kusoo dhacday deegaanka deegaanka guryaalka kusoo dhacday hoobiyaha tirada hoobiyayaasha meeqay ahayn saddex waayahay bal sidee marka ugu kala dhaceen tuulada tuulada saddex guryay ku kala dhaceen waan gartay faahfaahin naga sii marka qaabkay wax u dhaceen hal guri ciddii joogtay toddobay ahayd shan horta waa shahiiday waa dhimatay waayahay oo isugu jira odaygii iyo naagtiisana dhaawac waayo waayahay inta kale oday kale isna cusmaan ciise mid ay dhahaan dhaawac waayo shanta ruux ee lagu dilay madaafiicda noo kala sheeg iyay kala ahayd shanta ruux oo lagu dilay shanta eh, shanta ruux oo lagu dilay waa isku cid waayahay hal qoys waayo Hal caruur qoys iyo waayo.
dumar marka maxay kala ahaayeen hooyadooda iyo aabahooda dhaawacna waa ku jiraan waan gartay waa kaas shantaas saas waayo toddobadaas hal cid waayo hal qoys waayo hay midfac labaad madfac labaad cusmaan ciisow nin ay dhahaan gurigiisu ka dhacay isagana labaan waay ka dhaawacan waan guriguna waa burburay waan gartay marka Kan abufaatir saddexaad.
cabdullaahi yarow mid ay dhahaan isna labaa ka dhaawacan waan gartay markaad isku dirkooda dhaawacto mana in laba waayo marka dadkaas kan waay.
dhibaatada gaartay adiga maxaad isku tihiin ehelkeygii waayo marka dhibaato weynaa noo gaartay nimankaas uma baahna shabaab ma rabaan dadka shacabka meesha degan inay baabi'iyaan ay rabaan ma dadka shabaab ujeeda ma ahan maxaa marka lagu beegsaday dadkaas wax lagu beegsaday ilaa warsi ma jiraan ma rabaan maa kasa loo beegsaday hoobiye guryaalkii waa lagu gareeyey iimaankii iyo umadii istanbul waa la xafaaday waay islaanimada mar islaanimada waa wax kale laguma haysto waay waa kaas baaba hooglaha ku dhacay dhib hanti maal maal dad eber waay mana u dulqaadan doonta insha allah haddii ilahay idmo kolley madaafiicdan ka hor dhibaato ay ka geysteen deegaanka ma jirtaa haa la- sagaal iyo labaatanki may ahayd bishii hadda aan soo dhaafnay maxay ka geysteen Sida- halkaas sigay xirxireen dukaaminkii ay dhaceen ilaa hadda rigay ay xireen waa maqan yahay waan gartay imise qof ayay xireen adiga afar iyo shan nin meelaa kaa xiran waan gartay dukaamin ay dhaceen waxay rafaarin karaa waa qaadiyeen joogto waay mogi ma ahan maanta keligeeda ma ahan maalin walbay nagu hayan mana u dulqaadan doona haddii ilahay idmo